kulankaasi ay guddoomiyeyaasha guddiyada arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee baarlamanka somalilan ay kula qaateen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan doctor sacad cali shire ayaa waxay kaga wada hadleen isbedelada geeska afrika ka dhashay iyo sidii qaranka somalilan beesha caalamka uga heli lahaa ictiraaf buuxa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda doctor sacad cali shire ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddadii uu daaranaan kulankoodaasi shirkan wuxuu ahaa uu ka mid yahay shirarkii taxanaha ahaa ee anu awalba isugu himan jirray ee isku waraysan jirray xog waraysi buu ahaa nuxurkiisu waxaanu ka hadalnay inta badan bal hadda arrimahan isbeddelka ee ka socda geeska afrika iyo saamayntaay nagu yeelan karaan iyo wixii nooga tala ah iyo sidii aan usii adkayn lahayn wada shaqayntayada ayuu runtii intaasu ahaa maxay dhadeen nuxurkiisu wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan doctor sacad cali shire waxa uu sidoo kale uu xusay in wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya ay sii aanbaqaadi ka wasaarad ahaan qadiyada ku saabsan ictiraaf doonka amba aqoonsi doonka somalilan waa arrin xilkiisu na wada saaran yahay weeye annaka iyo runtii muwaadiniinto dee dhanbaba oo idinku baa ku jirtaan marka sidaenu arkaasaa kaashan lahayna waxay ka mid ahayd waxyaabihii aan ka wada hadalay si wanaagsan hadalkaas unoogu dhacay wadahadallaasu mudday soo socdeen runtii may midha dhalin muddada ay soo socdeen hase yeeshe haddana inaku sidaa kaga hadri mayno miiskana kamaynaan kicin diyaarna waynu nahay in wadahadalka halkii ka sii bilowdo wuu midha dhalana dhankiisana guddoomiyaha guddida arrimaha dibad iyo iskaashiga caalamiga ah ee golaha wakiilada somalilan xildhibaan axmed cabdi kijaande ayaa ka warramay waxyaabihii ay ka wada hadleen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan doctor sacad cali shire iyo waxyaabihii ay diiradda ku saareen kulankoodaasi xog waraysiga ahaa
siyaasadda arrimaha dibadda markay marayso iyo shir la qaban doono bisha maxaa ku dhahay tobankeeda oo caalamiya oo siyaasadda arrimaha dibadda ku saabsan markaa runtii intaasaan ka wada hadlaynay sidaasna nagu dhammaatay madaxa waxyaabaan ka hadalay siyaasadda soomaaliya waxaa ku wajahan takliilka ta maxaa ku dhahay regionka dhammaan waxyaabahaasaan maxaa ku dhahay sida laga yeelaya dulna waan u ballanay geestakana guddoomiyaha guddida siyaasadda arrimaha dibadda iyo xidhiidhka iskaashiga caalamiga ah ee golaha guurtida somalilan xildhibaan cabdilqaadir maxamed xasan ayaa sharaxaad ka bixiyey kulankoodaas labada guddi ee siyaasadda arrimaha dibadda ee baarlamanku ay la qaateen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan doctor sacad cali shire waxa weeye meel wanaagsan iyo is-afgarad wanaagsan iyo sidii aan u wada shaqayn lahayn iyo sidii aan waddanka ugu wada adeegi lahayn ayaanu ka wada hadalnay wasiirka iyo tiimkiisuna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin imaatinka ay noo yimaadeen iyo informeeshinka aanu kala qaadanay oo weli socda waanu idinsiin doonaa marar dambe warkeeda laakiin waa shaqadii uun guddiyada dibadu ka shaqayn jireen ee wasiirka iska waraysanayn aad iyo aadna waanu soo afgaranay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu